magaalada beledweyne ayaa laga furay shirkada best design taasi oo ay hirgeliyeen ganacsato ku nool magaalada si ay door uga qaadsaan horumarinta magaalada adeegyada ay shirkada bulshada u qaban doonto waxaa ka mid ah daabacaadaha fanaanadaha buugaagta boorarka istiikarada iyo waxyaabo kale oo badan aas-aasaha shirkada best design cabaas mucaawiye ayaa raadiyo beerula uga warbixiyey adeegyada ay qaban doonto shirkadan
shirkadda waxay ka shaqaysaa adeega daabacadda si guud waxyaabaha qabana waxaa ka mid ah adeegyada daabacadda boorarka iyo istiikarada waxyaabaha kaloo daabacana waxaa ka mid ah istaamyada ama tiimbaraha sida loo yaqaano waxyaabaha kaloo daabacna waxaa ka mid ah shahaadooyinka faraamyada lamaanaha sawirada la geliyo waxyaabaha kaloo daabacna waxaa ka mid ah jaakadaha shaqada lagu shaqeeyo ee n g oiska iyo hay-adaha ay ku shaqeeyaan waxyaabaha kaloo daabacna waxaa ka mid a funaanadaha isboortiska hadday ahaan lahayd kuwa dhajiska koolada lagu daabaco orijinaalka ah iyo kuwa caadiga loo buufiyo labadaba waxaa kaloo qabana waxaa ka mid a daabacadda koobabka la buufinayo oo maxay ahayto markii koobka la daabaco kalaa wax kulul oo kalaa markii koobkaas lagu dhex shubo oo sawirka uu kasoo dhexbaxayo iyo ayagoo caadi loo daabacayo labadaba waa haynaa labadaas daabacadba waxyaabaha kaloo qabana waxaa ka mid a daabacaadda baabuurta oo kalaa in stiker lagu xardho oo gaarigaasi ganacsigaas uu yacni uu uu muuqaal uu u yeelayo ama ganacsigaasi uu ugu muuqayo ganacsiyada kale ayadoo loogu daabacayo shirkad walbaaba ama ganacsi walbaaba maxay ahayto adeegyadiisa iyo maxay ahayto dhammaan astaantiisa waxyaabaha kaloo qabana waxaa ka mid a daabacadda invitationka ama casuumaadaha kaararka loo isticmaalo casuumaadaha waxyaabaha kaloo qabana waxaa ka mid a daabacadda calamada hadday ahaan lahayn kuwan yaryarka ama kuwa waaweyn cabir walba sidoo kale waxaa daabacnaa boortakiyaabayaasha ama furayaasha baalka loo isticmaalo qofka loogu qorayo nambarkiisa siuu hadduu uu ka lunyo furaha hadhowdi loogu soo waco isagana waa daabacnaa boortakiyaabahaas shirkadda guud ahaan magaalada waxyaabahay kusoo kordhisa waxaa ka mid ah in ay qeyb ka noqotay businessyada ka jiro magaalada ugu horeyn waxaa kale qeyb ka noqonaysaa shirkadda kor u qaadista ganacsiyada magaalada ka jiro qaar ka mida bulshada magaalada beledweyne ayaa soo dhoweeyey shirkadan do ilaahay kuu idmaayo waxaan aada iyo aada usoo dhoweynaya ama aan u bogaadinayaa bestisin oo ah daabacad kusoo korortay magaalada beledweyne si fiicanna u habeynayso qeybta editinka iyo daabacadta iyo graphic designkaba aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa waxaan leeyahay horumarka aad kusoo kordhiseen magaalada beledweyne aad iyo aad ayaan idiin bogaadinayaa bestisin waxaan leeyahay markastaba bulshadiina ayaad beerkooda shaafiseen bestisin oo laga hirgeliyay magaalada beledweyne waxaan leeyahay soo dhawaaw wakti lagu baahnaa imaatay wakti aad iyo aad lagu sugaa imaatay waa madbacad gobolka iyo beledka horumarkeeda ka shaqey doonto insha alla tacala waxaan rajeynaya wax qabad badan madbacadda bestisin guul iyo hambalyo waxaan soo dhaweyneynaa mambacadda cusub ee bestisin ee laga furay magaalada beledweyne runtii mambacadda noocaan oo kalaa magaalada midubaaneed waxaa rajeynayaa in ay xalin doonto baahayaha ka jira magaalada mambacadaha ah waa soo dhaweyneynaa anoo ka mid ah ee bulshada ku nool magaalada beledweyne soo dhaweeyaanay waxaan soo dhaweynayaa madbacadda besti design oo laga hirgeliyo magaalada beledweyne runtii madbacaddan waxay bulshada magaalada beledweyne u haydaa
madbacadaha kusoo badanaya magaalada beledweyne ayaa door ka qaadanaya horumarka magaalada iyo shaqo abuurka dhallinyarada